أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga laan dulsaaka idiin haysa kuwada ugu door karoon waxaa ka mid ah dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalintii lix iyo labaatanaad iyadoona gantaale culus ay isweydaarsanayaan dhinacyada dagaalamaya ganacsada soomaaliya ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii kortay daliilka iyo boobka hantideed ee loo geysanaya soomaalida ku dhaqan dalkaas xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa warbiyood ka hirgelisay degmada xagar ewlasaamiga ee jubbada hoose iyadoona arrintaas ay si weyn usoo dhoweeyeen bulshada degmadaas xiisada u dhexeysa kooxda hirdada soomaaliya iyo maamul goboleedka gaalaraaca ee koonfur galbeed ayaa sii xoogeysatay iyadoona labada dhinac ay wadaan abaabul ciidan weeraro lala beegsay cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumeysiga kufaarta kenya roobab si weyn loogu diirsaday ayaa ka da-ay deegaano ka tirsan wilaaya saamiga ee baay guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka galgaduud iyo hiiraan waa subaxnimo arbaca taariikhna ay ku beegan tahay lixda shawaal sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijiri walaalahayaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalintii lix iyo labaatanaad iyadoona gantaale culus ay isweydaarsanayaan dhinacyada dagaalamaya haddaba xoogii ugu dambeeyey waxaynu wax ka weydiinay walaalkeen nuur cali warsame abushiiba hay abushiiba bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aada baad u mahadsan tahay walaalka maxamuud sheekh axmed tooshow dagaalka ka socda bariga dhexe waxa uu galay toddobaadkii afraad kaasoo u dhexeeya iiraan oo dhinac ah iyo maraykanka iyo yuhuudda oo dhinaca kale ah saacdihii lasoo dhaafay gantaalo laga soo daadiyey iiraan ayaa waxay ku dhaceen bartilmaameedyo magaalada ilaad ka mid ah oo koonfurta dhulka yuhuudda ay xooga ku haysata qayb ka ah balse waxay yuhuuddu sheegeen in difaacyadii cirka ay ka hortageen weeraradaasi nidaamka daaquudka al sacuud wasaaradda difaaca ee waddankaasi waxay sheegtay in ay soo rideen shan diyaaradood oo nooca duuliyaha aan lahayn ee droonta ah kuwaasoo weerar ku qaaday gudaha dalkaasi wasaaradda difaaca nidaamka daaquudka al sacuud waxay sheegtay in ay burburiyeen gantaal balastiig ah oo loo soo ganay dhanka bariga dalka sidoo kale difaaca madaniga ayaa waxay xaqiijiyeen in markii digniinta laga maqlay gobolka alkharaj ee koonfur bari ee waddankaasi ay dadweynuhu u diyaargaroobeen in dhismayaasha hoostooda ay galaan sidoo kale maalintii shalay ahayd oo talaadaheed waxay sheegeen sacuudiyaanku inay ka hortageen gantaalo iyo daroon ka yimid iiraan sidoo kale nidaamka daaquudka imaaraadka carabta ayaa ayaguna xalay la kulmeen weeraro xooggan oo kaga yimid dhanka iiraan waxaa lagu garaacay ilaa iyo shan gantaalo balastiig ah iyo toddobiyo toban diyaaradaha daroonka iskarxiya ah oo dhanka iiraan kaga yimid imaaraatiyiintu waxay sheegeen tan iyo bilowgii weeraradani ee imaaraadka waxay la tacaaleen ama lagu soo ganay saddex boqol konton iyo toddoba gantaal oo balastiig ah shan iyo toban gantaal oo nooca kuruuska loo yaqaano ah iyo kun siddeed boqol iyo lix diyaaradaha daroonka ee isqarxiya ah iiraaniyiintu ayaa weli waxay sii wadaan weerarada gantaalada ah iyo kuwa daroonka ah ee ka dhanka ah dalalka khaliijka iyadoo dagaalka maraykanka iyo yuhuudda oo ku hayaan uu galay toddobaadkii afraad xiisadda gobolka ayaa sii xoogaysanaysa marba marka ka dambeysa iyadoo sacuudi arabiya imaaraadka carabta iyo waddamada kale ee khaliijka ahba si gooni ah bartilmaameed ay uga yihiin iiraan halka difaacyada cirka ay si joogtaha ay jawaab u bixiyaan iyaguna sidoo kale waddamada kuweyd iyo baxrayn ayaa xalay waxaa laga maqlay siiriga digniinta iyagoona tilmaamay inay ka hortageen daraasiin daroon ah iyo gantaalo dhanka iiraan looga soo daadiyey waddanka lubnaan diyaarado dagaal oo ay yuhuuddu ay leeyihiin ayaa dul hehaabayay saacadihii lasoo dhaafay magaalada caasimadda ah ee bayruud iyo xeebteeda waxaana la xaqiijiyey duqeyn ka dhacday koonfurta bayruud balse khasaaraha lama tilmaamin intuu gaarsiisan yahay weli walaalka maxamuud sheekh axmed tuushow wararka naga soo gaaraya magaalada washington ee waddanka maraykanka ayaa sheegaya in hogaamiyaha waddankaasi saliibiga trump uusan weli meesha ka saarin suurtagalnimada in ciidamo dhulka ah loo daadiyo gudaha iiraan ayadoo la tilmaamay in shan iyo toban qodob loo gudbiyey iiraan si dagaalka loo joojiyo hogaamiyaasha tehraan ayaa sheegay in dhexdhexaadiyaasha aysan marnaba ka aqbali doonin khiyaano ka timaada trump iyagoo ku adkaysanaya in gebi ahaanba duqaynta si shuruud ahaan loo joojiyo marka ugu horeysa oxiyasoo soo xiganaysa mas-uul ka tirsan aqalka cad ayaa waxay sheegtay in howlgal dhulka ah ee gudaha iiraan ah uu weli taagan yahay balse saliibga trump ayaan go-aan rasmi ah ka gaarin wuxuu muujiyey gaalkani in rajo wanaagsan ay ka qabaan suurtagalnimada wadahadal waxaana suurtagal ah buu yidhi in kulan uu ka dhaco bakistan inkastoo weli aan la go-aamin iiraan mudnaanteeda ayaa waxaa ka mid ah in la joojiyo duqaynta cirka ah halka washington ay isku dayeyso inay ka hesho tanaasul ay iiraan hore uga diiday wadahadaladii hore inkastoo dagaalka uu weli sii socdo haddana trump wuxuu ku adkaysanayaa in wadahadal la furi karo halka iiraan ay ku adkaysanayso in la joojiyo duqaynta ka hor inta aysan wax wadahadal ah bilaaban diblomaasiyiin ayaa waxay sheegeen in iiraaniyiintu ay dhexdhexaadayaasha u sheegeen in ay horey laba jeer ugu dhacday khiyaano ka timid trump islamarkaana aysan aqbalayn in mar saddexaad lagu khiyaano iiraaniyiintu waxay ku doodeen in kordhinta ciidanka maraykanka ee gobolka ay muujinayso in soo jeedinta trump ee wadahadalka ay tahay mid khiyaano ah caqalka cad ayaa waxay ku adkaysteen in trump ay dhab ka tahay wadahadalka waxaana la soo jeediyey in madaxweyne ku-xigeenka uu ka qayb qaato wadahadalka si loo muujiyo rasmi ahaanshaha iyo dabacsanaanta maadaama iiraan aysan u muuqan mid u aragta arrin adag marka loo eego qodobada maraykanka uu soo gudbiyey oo ku aadan in iiraan oo dagaalka laga joojiyo ay ku xiran tahay in qodobadaasi ay fuliso ayaan u muuqan kuwa iiraan ay aqbali doonto waxaa ka mid ah qodobadaasi in la burburiyo awoodaha nucleerka ee ay iiraan hadda leedahay in laga mamnuuco iiraan inay hormariso ama ay ku hodmiso wax nucleer ah gudaha dhulkeeda in yuraniumta la hodmiyey lagu wareejiyo hay-adda tamarta nucleerka ee adduunka in la xiro lana burburiyo xarumaha nucleerka ee nantasa isfahaan iyo firdows in a i e a loo ogolaado inay si buuxda u hesho dhammaan xogta in iiraan ay joojiso taageerada ay siiso kooxaha ku sugan bariga dhexe in la joojiyo maalgelinta iyo hubaynta kooxaha ay taageerto iiraan ee gobolka in marinbiyoodka hormuus uu ahaado mid furan oo aan la xirin in dib loo dhigo go-aanka ku saabsan gantaalada balastiiga ah tan iyo inta wadahadallada lagu soo darayo qodob la xiriira awoodaha gantaalada iiraan in gantaaladaas loo isticmaalo oo keliya difaac in la qaado dhammaan cunuqabatayntii horey loo saaray iiraan in la taageero barnaamijka nucleerka rayidka oo ka socda xarunta bushheer iyo in la joojiyo hanjabaadda ah in si toos ah mar kale cunuqabatayn lagu soo rogayo iiraan qodobadan ayaa ah kuwo maraykanka dhankiisa laga soo jeediyey balse iiraan weli kama jawaabin dhanka kale sarkaalka sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ayaa xaqiijiyey in ay fariin ka heleen maraykanka taasoo loo soo mariyey dhexdhexaadiyaal islamarkaana hadda la baarayo sidii ay suurtagal u tahay in la bilaabo wadahadal dhex mara labada dal warbaahinta maraykanka ee loo yaqaano c b s waxay sheegtay in tallaabadani ay noqon karto oo keliya diyaargarow ka hor inta aanan la bilaabin wadahadallada welina lama xaqiijin in wadahadalladu ay bilaabeen ama ay socdaan arrintan waxay timid markii madaxweynaha maraykanka saliibiga trump uu sheegay wadahadallo ay dhex mareen maraykanka iyo iiraan si loo afjiro xiisadda laakiin afhayeenka baarlamaanka iiraan ayaa umuurtaasi si adag u beeniyey trump ayaa xilligaasi sidoo kale ku celiyey in maraykanka uu awood u leeyahay inuu gaaro heshiis lagu soo afjarayo xiisadda kadib markii uu hoos u dhigay khataraha ah in la weeraro xarumaha tamarta ee iiraan islamarkaana uu dib u dhigay weerarkiisii la qorsheynayey c b s waxay caddaysay in tallaabadan ay u muuqato mid horey loo qaaday oo wadahadallo ay aadayaan labada dhinac islamarkaana la xaqiijin karin ama aanay weli bilaaban wadahadalladu waxaa kaloo la sheegaa wadahadallada u dhexeeya iiraan iyo maraykanka in xilligan la joogo aysan maamulayn siyaasiyiintii hore oo keliya balse waxaa si weyn u maamulaya rag ka tirsan kooxda ku dhow hogaamiyaha sare ee mujtamac khamanaai gaar ahaan kuwaasoo badankooda saraakiil ciidan dhanka kale warbaahinta maraykanka ayaa sheegtay in maraykanka iyo dhexdhexaadayaal goboleed ay sugayaan jawaabta iiraan si loo qabto kulan suurtagal ah maalinta khamiista ee beri ah si loo yareeyo xiisadda dagaalka waxaa sidoo kale la sheegay in dalal sida masar turki iyo bakistan ay riixayaan fuusta ah in la qabto kulan deg deg ah suurtagal ahaanna magaalada islaamabaad siddeed iyo afartan saacadood gudahood war hadda soo dhacay oo naga soo gaaraya caasimada iiraan ee tehraan ayaa tuushow wuxuu sheegayaa in halkaasi xalay yuhuuddu ay duqeyn culus ka geysteen iyadoo sawiro lagu baahiyey baraha bulshada ay muujinayaan qiiqa hawada isku shareeray kadib markii la weeraray dhismayaal ku yaala magaalada caasimadda ee tehraan xilli madaxweynaha maraykanka saliibiga trump uu sheegay in iiraan ay doonayso wadahadal dagaalka lagu joojiyo ayaa weli waxaa maraykanka iyo yuhuuddu ay sii wadaan beegsiga iyo weerarada ay ku hayaan magaalooyinka dalkaasi iiraan weeraradan ay gudaha iiraan ka fuliyeen maraykanka iyo yuhuudda ayaa la sheegay in ay sababeen dhimashada laba iyo toban qof halka ay ku dhaawacmeen siddeed iyo labaatan kale koonfurta tehraan jasaaka allahu kheyran walaalka wishiba ganacsada soomaaliya ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii kortay dilalka iyo boobka hantiyadeed ee loo geysanaya soomaalida ku dhaqan dalkaas tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen khaalid xasan wararka ka imaanaya dalka koonfur afrika ayaa waxa ay sheegayaan in laba ganacsade oo kasoo jeeda soomaaliya saacadihii lasoo dhaafay lagu dilay qeybo ka mid ah dalkaas ilawareedyo xugugaal ah oo ku sugan koonfur afrika ayaa sheegay in dilka koowaad iyo labaad ee loo geystay ganacsatada ay dhaceen maalin ka hor mid ka mid ah ganacsatada ayaa lagu dilay dukaan uu ka shaqaysanayay oo ku yaala xaafadda kuyaza ee degmada khayiilishta ee magaalada cape town ninkan oo lagu magacaabi jiray cabdisamed axmed maxamed ayay kooxa burcad koonfur afrikaan ah ugu dhaceen goobtiisa ganacsiga halkaas ayna ku dileen sida uu xaqiijiyey mid ka mid ah soomaalida ku dhaq wadankaas ciidamo ka tirsan booliska koonfur afrika ayaa lasoo weriyey in dilka kadib ay gaareen goobta sida caadada u aheydne ma jirto cid ay ciidanka booliska usoo qabteen dhacdadaas ganacsadaha labaad oo lagu magacaabi jiray xuseen ilka case ayay kooxo hubaysan ku dileen magaalada durban ee ka tirsan gobolka kawazulu natal ee dalka koonfur afrika dilalkan ayaa ka kala dhacay magaalooyinka cape town iyo durbaan ayaa ku biiraya silsilado dilal ah oo kooxo burcad koonfur afrikaan ah gudaha dalkaas ay u geysteen soomaali badan oo halkaas u shaqo tegay jasaaka allahu kheyran walaalka khaalid xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa warbiyood ka hirgelisay degmada xagar ee wilaaya islaamiga ee jubbada hoose iyadoona arrintaas ay si weyn u soo dhoweeyeen bulshada degmadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen cabdiwahaab maxamed bukhaari iyadoo laga jawaabayo codsi ka yimid bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada xagar ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose kaas oo ku aadan helista biyo ku filan xilliyada ay roobabku daahaan ayaa la isku dayey in ceelbiyood loo qodo balse lagu guuldaraystay kadib markii magaalada iyo nawaaxigeeda laga waayey goob biyo la cabbi karo leh intaasi kadib xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa go'aansatay in degmadaasi laga qodo warbiyood ka weyn kana waaris dheer kuwa yaryar ee haatan magaaladaasi laga isticmaalo waxaana ugu dambayn xarigga laga jaray warta degmada xagar injineerkii gacanta ku hayay warta ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka qoday degmada xagar ayaa isaga oo ku sugan gudaha warta waxa uu faahfaahin ka bixiyey hawsha uu gacanta ku hayo saas aawadeed marka warta waxaad arkaysaan inay boqol mitir oo isku weerar oo afargees ay tahay hoosna ay qodan tahay ilaa shan mitir marka saas aawadeed warta marka oo cabir ahaan iyo qaad ahaan biyaheeda la fiiriyo waxay qaadaa afar boqol oo kun oo mitirkiyu marka wartaas waxay la qodahay saacadaha la qodahay qalabka qoday waad arkaysaa gaadiidkii baabuurta iskarogyaalka ahay intay la egyihiin baltoosarada baalooyinkii kulli bahashii bogleynta qoyaanka qodaysa kulli waad arkaysaan saacadaha la qodayn waxaana bilaabnay ramadaanka siddeed iyo tobankii bishii oo ramadaan maantoon marayna ramadaan soddonkii ramadaan ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan ayay noo soo gabagabowday waxaa la qodayay oo shaqada ay socotay kow iyo toban maalmood iyo kow iyo toban habeen habeenkii waxaa la qodayay ilaa siddeed saac maalintiina waxaa la qodayay siddeed saac waa lix iyo toban saacadood halka yoom ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa noo suurtogeliyey allah ku mahadsan intaasi kadib sheekh cabdiwaaxid isxaaq muudey oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ahna xubin ka tirsan guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta ayaa kelimad ka jeediyey munaasabadii xarigga looga jarayey warta cusub ee degmada xagar waxaa runtii anuu nasiib ii ah wartaan maalintii xarakadii ballan qaadaysa waa joogay odayaashan waa isla joognay maalintaas bilaawgeedii ayadoo markaa la bilaabayna maalin haddana ayadana waa soo maray waa mar labaad bay ahayd maantana ilaahay subxaana wa tacaala ayadooba lasoo khatimay oo lasoo gebagabay shala markaan meesha tagnaa waxaan idhi wartaan gelaynaa kab laga galoo ma la yidhi illinku waaba soo xirnayo bahashaa aragteenoo gacanka dheer baaba albaabkay u soo xirtay meel laga galoo male odayaasha dhaqanka degmada xagar ayaa iyaguna ka mahadceliyey warta weyn ee loo qoday degmadooda iyo sida ay ugu oonbixi doonaan inshaa allah markaan ka hadlo warta ilaahayaan ku mahadinaa ilaahayaan noo fududeeyey waa la qoday wartaas siday shalay ahayd iyo siday maanta tahay way kala tahay mahaddaan allah iska leh meel ay wartaale iyo meel ay waryeelinayo maanta ayaan joognaa sharaftaasna ilaahay subxaana watacaala ayaa iska leh isagaan ku mahadinaynaa maamulkaan ku mahadinaynaa warta hadda aan kor joogno ee muxua alxamdulilaahi degmada xagar laga qoday ilaah waa ku mahadsan war weyn oo muxua alxamdulilaahi ilaahay agtiisa aan ka rajaynayn inay na kaafiso ayaa maamulka islaamka u horeeya muxuaha uu hogaaminaya abuu ubeyda iyo garbihiisa ay muxua alxamdulilahi ay ka qodeen ilaah baa ku mahadsan waafajintaas annagana in badanaan daba joognay oo muxua alxamdulilahi arrintaa aan doonaynay ilaahina wuu nagu kaalmeeyey insha allahu tacaalaa waxaana ka rajaynaynaa taas iyo wax ka badan in deegaanka ay ka qabtaan ama muxua alxamdulilaahi biyo ku saabsan iyo wixii kalooba muxua alxamdulilahi fasaa'il ah insha allahu tacaalaa warkayga waxaan ku soo koobayaa war qiimo leh oo muhiim ah ummaddaasi muxuu ahay deegaanka degan islaamka muxua alxamdulilaahi u nasab sheeganaysa ayaa loo qoday waa mahadsan yihiin ilaah baa ku mahadsan awalan bacdamaa haddana waxaa ku mahadsan maamulka islaamka wabilahi towfiiq awalan allah mahadle allah inaga dhigay dad muslimiin ah ee ina soo gaarsiiyey maanta oo bisha qabadlaan iideedii ciidulfitri aan tukunay ayna ku soo beegantay ciidul isbuuc oo jimco ah oo ayaantii kheyrka badneed ee ku soo beegantay iyo gebagebadii xafladdii wartii caamka ahayd ee baahida badan loo qabay ee ay walaayadeena jubbada hoose ay hooshii ay hormuud ka ahayd ilaa heer xaraka ay inoo soo diyaariyeen shaqadeeda maanta lasoo gebagebay awalan allah mahadle allahaas kadib hooshii walaayadii gobolka jubbada hoose iyo xarakadii ee hawshaan noo soo gabagabeys horta caamka ah alxamdulilaah war weyn inay xagar nooga qodaan annagana wax badan aan ka codsannay codsigiina ilaahay noo aqbalay ugu dambayn waxaa munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyunis wartan waxaa la bilaabay siddeed iyo tobankii bishii ramadaan baa la bilaabay shaqada bilaabatay ka horna diyaargarowgeeda iyo qurshaheeda baa lagu jiray intaas ilaahay markii noo bilaabeyna juhdi badan baa biyeen walaalaha maanta oo aan joogno bishii shawaal kowdeedana waxay joognaa gebagabadii wartii waa markii laisku soo khulaasay oo intii shaqadaan socotay intii shaqadaan socotay waa kow iyo toban maalmood baa shaqadaan socotay habeen iyo maalin waa shaqaynayeen walaalaha marna ma istaagaynin habeenna waa shaqaynayeen maalintiina waa shaqaynayeen waxaan yidhi mogtay sadar muuqdo su-aal ka dhan maanta qofkii daraad markii waxaan la bilaabay goobjoog ahay iyo qofkii hadda maanta fiiriyo meeshii waha yaalaan iskuma dhow aad baa waran nooga qoday waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaalaa ha noo barakeeyo ummad ilaahay hanoo xafido ilaahay hanoo sugo amhaashu ilahay hanoo badiyo warta laga qoday degmada xagar ayaa haddii uu roobka guga si fiican u do'o waxaa la rajaynayaa in ay buuxsanto taas oo ka dhigan in dadka degmadaasi biidnillaah aysan qabi doonin baahi biyo la'aaneed sida haatan ka taagan degmadaasi oo ay gureen dhammaan warihii yaryaraa ee magaalada ku hareer yaalay jasaaka allaahu khayran walaalka bukhaari xiisadda u dhexaysa kooxda ridada soomaaliya ee maamul goboleedka gaalaraac ee koonfur galbeed ayaa sii xoogeysatay iyadoo labada dhinac ay wadaan abaabul ciidan tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen casaam carafaad xilli uu sii xoogaysanayaa khilaafka u dhexeeya xasan gurguurta iyo lafta gareen ayaa labada dhinaca waxay wadaan abaabul ciidan kooxda ridada soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay magaalada buurhakaab u geysay ciidamo hor leh oo ka tirsan maleeshiyaadka ridada kuwaas oo laga soo qaaday magaalada muqdisho iyo deegaana ka tirsan gobolka bokool ujeeddada ciidankan ayaa ah in kooxda ridada soomaaliya ay weerar ku qaado magaalada baydhabo si ay uga saarto lafta gareen dhinaca kale maamulka lafta garan ayaa dhankooda wada abaabule ay uga hortegayaan maleeshiyaadka ridada wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ayaa sheegaya in maleeshiyaadka lafta gareen ay difaacya ka qoteen bannaanka magaalada baydhabo iyadoona xarumaha maamulkaas ee gudaha magaalada baydhabo ay la wareegeen ciidamo etoobiyaan ah warar ka soo baxay shalay ayaa sheegaya in diyaarad ay leedahay kooxda ardada soomaaliya oo ciidamo u waday degmada waajid ay shalay halkaasi ku xabadeeyeen kadibna ay kusoo dhacday garoonka magaalada baydhabo inkastoo koox hardada iyo maamulka hardada koonfur galbeed ay beeniyeen lama oga halka ay ku biyashuman doonaan xiisad ahaan iyadoona labada dhinac midba midka kale uu doonaya inuu ka adkaado jasaaka allahu khayran olaalka casaam weerar lala beegsi cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee kuwas jira gumisiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada wilaayada shabeellada hoose ay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley waxayna sidoo kale mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka buufo oo ah deegaan hoostaga degmada jannaale dhanka gobolka gaarisa ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka daayo oo ah deegaan hoostaga degmada faafi ee gobolka gaarisa ee koos jira gumaysiga silibiyiinta kenya dagaalka intuu socday waxa uu dab xoogan qabsaday teendha siliibiyiinta ugu dhex taallay xerada waxaana jirta khasaare nafeed mid hantideed oo kufaarta kenya lagu gaarsiiyey dagaalkaas roobab si weyn loogu diirsaday ayaa ka da-ay deegaano ka tirsan wilaas saamiga ee baay haddaba deegaanadaasi waxaa cagta soo mariyay warbixintan inooga diyaariyey walaalkeen ilyaas cabdulaahi
waa safar saacado badan qaatay oo aan isku marnay dhul boqolaal kilomitir ah oo aan ugu kuurgalnay jawaanib kala duwan balse markan aan warbixintan ku eegi doonno qayb ka mid ah socdaal ka soo bilowday degmada labaatan jirow aana ku marnay deegaanada afgooye bafo dalandoole samakaay lughabar raydaba garasgod basiqcadde ilaa doodaale oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee baay ayaan kula kulannay dadyow kala duwan markaanse muhiimaddu waa in xoga aan ka helnaa xaaladda roobaad ee gobolka iyo inta meelood ee hadda ku diirsatay dhibicdiisa geeleyda oo lagu tilmaamo dadka ugu xog ogaalsan xaaladdan barbaxooduna uu waa beri weliba taagan yahay haddii ay abaar jirto ayaan safarkan kula kulannay waxayna isugu jireen kuwa helay dhibicda roobka iyo kuwo weli naawilaya balse dhegahoodu ay soo gaartay in roobkii uu bilowday uu baryo dhow uu ku soo fool leeyahay haddii allaah uu qadaro waxaan ugu horrayntii kugu soo dhoweynayaa mikrofonka idaacadda islaamiga hee andalus adoo ku bilaabaya magacaaga iyo halkaaad ku sugan tahay walaala horta alxamdulilah ilaahay baa mahadle anaga mukhtaar nuurow saaq yaliire geelan mayka barbaxay bafa ilaahay baa mahadle kolley waddankii yo annagadahaay ega ilaahay mahadlehe labaatan jaro untii gaasungujeeda mandhar ala sheegay alxamdulilah ilaahay nicmadiis walaahi wadankan geelaka barbaxi ummad oo unaga ha ka dhexa safarnay yala saaranayni weligiis geelan hataa shiimada iyo xoogaga maanaha wadanka taalay alxamdulilah nabadgelyada taalay
waxaan ugu horrayntii kuugu soo dhoweynayaa mikrofonka idaacadda islaamiga hal andalus adoo ku bilaabaya magacaaga iyo halka aan wada joogno waqti xaadirkan ani magacayda cabdi bare macalin alidhaha giilan boqola kusoo guuriyoo baykaana bafe doolandoole agteeda ku barbaxay inaan wadankan roob ku daaro noo sheegay meeshaan u soconnaa
maxamud isaaq abdinuur reer warmure deegaankay hati roob hanin bilaawoodi meel nin diro ilaahay dowla og wal ilaahay kaaytisa u ilaahay inimay fadaane dad iduunye ini gaboob hasali hafrir ilaahay nasi yan baahagn ilaahay waan ku fadaan wal banaadan sheenow ma'e walaalayaalow risaasa ogdin insha allah waxaan guddoonsiin doonaa hadiyad maalmaha ciidda maadaama lagu guda jiro idaacadda islaamiga andalus ay kuugu talagashay insha allah
magaagay manuur mad eedan ibdinuur xasan yalare meel bari dheer la raw iyo rooga iyo magaydaala meel la raw ilaa bafo iyo andhaah leh yatigana kulley wal roobay hatula harin bilaawday sanadkan horey hayti dhibaatada lankasta waa barya hayti diisa la fadhaati war roobay wala harin bilaawday meelan lama eel dhunsay dhalow in labaatan jarow dhahday oo afatayaadya biyo idaashe ilaa gedoodiye bay gaduud meel ah bay koolkas hataa walaka dheegni kulley alxamdulilah hata dhibkii mareedi hata madan inta lankahay inta lan garguurida inta wallaka hele inta waldhow inta wiin yalena dheeftiye hatana ti horle hataa sugu hayn ilaahay hoo banayanka ogolaada insha allah biidn illaahi tacaalaa
insha allah waxaan guddoonsiin doonaa hadiyad maalmaha ciidda maadaama lagu guda jiro idaacadda islaamiga al andalus ay kugu talagashay insha allah safarkaagana inuu kuu fudaada rajeynanaa biidn illah sidaba aan horay uga dhawaajinay waxaa sidoo kale jira kuwa aanan weli helin raxmaddan balse cindiga ku haya in mar un daruurtu ay curan doonto caanuhuna ay noqon doonaan kuwa camimo goob weliba oo ay dadku joogaan
deegaanka bafu haddaan gugaa sugaynaa deertiba abaara hayte guhor abaara hayte balaawad hadda gaaro humaakumaakuma walnimahana deeran dhowaa dheerama ursunta mar ararka sheega intii hawaalgadoor intii birkaas ku irmaa dherarka sheegay ma arag
waxaan markan ka soo tallaabnay laamiga buurhakaba waxaana soo galnay mar kale jawi daruurtu ay ku haraynaysa carkuna uu bixinayo farriimo roobaad waxaan soo soconnana bisiqacda ayaan nimid ilaa aan soo gaarnay buurta weyn ee doodaale oo dusha sare ay ka harayeen daruuraha saxansaxada roobaad ayaan sanka la raacnay dheguhuna waxay si degganaan ku jirtaa ay u maqlayeen dhawaqa shimbiraha kala duwan inkastoo weli baay aysan weli si siman u wada roobaysan haddana tani waa bilow geelu waa uu gaaxi doonaa lo'duna waa ay dinaahin doontaa calafkuna isagoo cagaaran ayuu camimi doonaa dhulka daaqeed sidaba aan rabbigeenna ka rajaynayno jasaaka allaahu khayran walaalka ilyaas guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka galgaduud iyo hiiraan aynu ku hormarna dhanka wilaayada galgaduud iyo walaalkeen marwaan maxmed xilli wilaayaadka islaamiga ah ay si toosa uga socdaan howlaha guddiga gurmadka abaaraha ee isugu jira biyodhaaminta iyo raashin qaybinta guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlo raashin qaybin ah ka furiyey degmada ceelgaras ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda guddiga gurmadka abaaraha ayaa halkaasi bulshada iyo saameynta ku yeelatay abaarta uu qeybiyey raashin nooc walba leh waxaana raashin qaybintaasi ka faa'iidaystay ilaa afartan qoys oo ku dhaqan degmada ceelgaras iyo deegaanada hoostaga qaar ka mid ah qoysaska ka faa'iidaystay ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoo ka warbixiyey gurmadka la gaarsiiyey aniga waxaa la yidhaahda maxamed yuunis axmed dadka loo qaybiyo masaakiinta danyarta ilaahay baa ku mahadsan anigana maaragtay saddex rubac iyo caag saliida haa ilaahay baa ku mahadsan walaayadu maaragta allaha kor ka dhigo aad baa loo liita ilaahay samadaha naga waraabiyo walaayaduna waa ku mahadsantaa diintan kor allah ka dhigo cadowgoodana allaha qabto allaahu akbar
tarankaygu waa aada ugu fiican yahay alxamdulilah ilaahay mahadda iskaleh xilliga ay ku soo aadday waa xilli iska kulayloo xamaasaddu iska kacsan oo aada loogu baahno bismillahi raxmaan iraxiim aniga waxaa la yidhaa daahir yuusuf maxamed gars halkan waxaa ka jira dad tabaalaysan oo maamulka islaamiga ah oo dad tabaalaysan wax ku siinaya maamulka islaamiga ah jooga anugu ka hor wax keenay war ma hayo waa kaa dareenkayga waa naab u qabaa waa nabadan dareema nabadan dareema iyo caafimaad cali cise axmedaa layidhaha magacayga degmada calgar waxaa ka jira dad tabaalaysana raashin loogu qaybaa waxaa u qaybihaa guddiga gurmadka abaaraha dad tabaalaysana loogu qaybaa raashin waxaana ugu qaybihaa guddiga gurmadka abaaraha waxayna ku qaybinayaan degmada calgaras dareenkayga waa dareen nabadeed haa raashin waa haysanaa maya aad iyo aad hawl fiican waad oo aad iyo aad u qiimo badan cabdicasiis daar cabdilmada algaras gurmudka raashin iyo sokor iyo bris iyo saliid waa fiican
maasha allah ilaahay hanab ha barakaayo muslinkinis annagana allah noo daaweeye xaajada waa iska kurusha allah islaam waa isaga baahana
magacaygu waa asli xaashi culsub magaalada calgaris ayaan ku sugan saddex rubac iyo caag saliida xilligu waa xilli kurun ilaahay xaalkiisa ogya badarqaaga waa yeersaqada rabta ilaahay hana siiyo walaalayada islaamka ilaaha guuleeyo guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weli wada howlaha uu ka fulinayo deegaanada abaaruhu saameeyeen iyadoo si isdabajoog ah uga socdaan howlaha guddiga dhammaan wilaayaadka islaamiga jasaaka allaahu khayran walaalka marwaan iminkana eegna dhanka wilaayada hiiraan iyo walaalkeen saadiq muumin guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa sii kordhiyey gurmadka la gaarsiinayo bulshada abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada hoostaga wilaayada hiiraan waxaana xusid mudan in guddiga gurmadka abaaraha ay gurmad raashin qaybin ah gaarsiiyeen dadka ku dhaqan deegaanka booco iyo tuulooyinka hoos yimaada raashinkan oo ka koobnaa nuucyo kala duwan sida bur bariis sokor iyo saliid ayaa waxaa ka faa'iidaystay konton qoys oo ah dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan deegaanka booco iyo tuulooyinka hoos yimaada qaar ka mid ah bulshada raashinka loo qeybiyey oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee andalus ayaa ka warbixiyey deeqda la soo gaarsiiyey anagoo joogo degmada booco maxamed maad amiin la yidhaahdo maanta alxamdulilah ilah baa ku mahadinaya mahadana allah iskale waxaan helnay raashin gargaar ah ilaahayna ku mahadsan walaalka noo keena waxaan ugu mahadnaqaynaa ilaahay khayr ugu bedelo muslimiintana ilahay gacanteeda kor ka yeelo gaalada ilahay naga jibiyo ilaah taas ka rajeehayna
deegaanka booco gundiga abaaruhu uu na siiyey haaf buro haaf bariis haaf sokor caag saliid gaalada allaa jirto muslimiintana kor allaa u qaado walaa bilahi towfiiq magacayda axmed cali waaye islaamka ilaahay kor ha u qaado raashiin ayay gargaar ayayna siiyeen ilaaha mahaddaas iskale alxamdulilah rabbilcaalamiin islaamka allah kor ha noogu qaado gaaladana allah naga jebiyo waa cadow waaye waddanka ayay ku soo duushay ilaahayba naga qabto allah qabo karo ilaahana u sheeganaynaa kolaalna waana hayaa inuu alla roobna siiyo oo dhulka noo soo maro sheegana allaan ka baryayna bismillaahi raxmaani raxiim dagaalkii waa doola biciid raashin baa nala siiyey ilaah waa ku mahadsan islaamka hor allah ka dhigo gaalo allah ha jibiyo roob ilaah noo keeno meel dan allah ka bixiyo diinta hor allah ka dhigo magacaygu waa muraad laqana cumar degaankaygu waa booco raashinkan sharafta badan mujaahidiinta noo keena khayr allah siiyo waa ugu mahadin ujri xasanaadka allah ka siiyo cadowgay gaalada allah ka jibiyo dhanka kale naqiib axmed cismaan axmed jihaad oo xubin ka ah guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo kelimad ka jeediyey goobta raashinka lagu qaybinayay ayaa bulshada ugu baaqay in ay mujaahidiinta u duceeyaan iyaguna ay iskaalmaystaan bismillaah alxamdulilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah alxamdulilah ilaahay baa mahad iska leh allihii naga yeelay muslimiin allihii isku kaaya keenay allihiina fahamsiiyey inaan isgargaarsanno inaan isgargaarsanno oo annagu aan isgacan qabanno allihiina fahamsiiyaa iskale mahad maantay aan ku joogno degmada booco wilaayada hiiraan waxaan ka qaybinnay maanta annagoo ah guddiga gurmadka abaaraah ee wilaayada hiiraan waxaan qaybinnay degmadan loo qaybiyey konton qoys oo dad tabaallaysan ah oo dadka abaaruhu ku dhifteen ah intaa toban jibbaarkeedoo baahanoo la miduhuna way jiraan kontonkaas qoys maanta waxaan siinay qoys walba rubac sokorah rubac burah rubac bariisah iyo caag saliida in sha allah waa deeq aad u badan ilaahay baana ku mahadsan intii soo dhiibtayna miisaanka xasanaadka allah u saaro ee waxaana ka faa'iidaystay maanta konton qoys waxaad ogaatiin walaalihiin mujaahidiinta in kastay dagaallo iyo gaalo la dirir ay ku mashquulsan yihiin haddana idima iloobin halkaasay idinka soo xasuusteen wayna soo direen gaarsiiya dadkeennay dheheen naguna salaama guud ahaan walaalahyaga muslimiinta warkiis waxanimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga gaalaandulus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageliya oo aanagu mahad celinayna allah subxaanahu wa tacaala walaalahyaga muslimiinta waad kumasantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanah wa tacaala idinka ajirsiya dhegeysiga idaacadda islaamiga gaalaandulus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu وجهادكم مبارك